shacabka ku nool deegaanka caadi kibir ee gobolka galguduud ayaa waxay wajahayaan baahi dhinaca caafimaadka oo ay u baahan yihiin bulshada ku nool deegaanka hooyooyinka ku dhala deegaanka caadi kibir ee gobolka galguduud ayaana haysanin xarumo caafimaad oo ay ku dhalaan haweenka ku nool deegaanka xaawo maxamuud aadan oo ku nool deegaanka caadi kibir ee gobolka galguduud ayaa waxay ka warbixisay xaaladda ay ku sugan yihiin hooyooyinka ku dhala deegaanka gabdhahaas waxa weeye dhibaato badan iyo qarash badan annagoo ay naga marteen oo gaariga engeyrnay oo si kastaba u raadinay intii gaariga la raadinayay horta annaga midaa naga dhimatay markii aan dhex sii wadnana labada kalea naga dhimatay gabdhahaas waxay ahaayeen gabdho foolanaya oo dhiglaan u dhintay oo isku dhibaatoobay midna umushay midna ay iyadoo isku jirtaba ay dhimatay gudoomiyaha deegaanka caadi kibir ee gobolka galguduud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey caqabadaha ay la kulmaan hooyooyinka ku dhala deegaanka runtii markii hooyooyinku ay ku jiraan xaaladda dhalmada waxay la kulmaan dhibaato aad iyo aad u culus oo ama ah in dhiigla-aan ku dhacdo ay u dhimato ama dhiigbax inay u dhimato oo aysan helin wax u gargaara maadaama meeshaan hosbitaal aysan lahayn isbitaalna uusan u dhoweyn sidoo kale carruurta waxa ay u dhintaan ayagana fuuqbax ama nafaqa darro sidaas darteed ayada ayaa nagu kalifaysa inaan samayno aan qaybtan dhagax dhigno waxaa rabnaa inaan ogeysiino bulshada ka soo jeeda deegaankan iyo guud ahaan galmudug in ay ogaadaan inaan isbitaalkan dadka deegaanka aan u dhagax dhignay